dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaano ku saabsan sidii ay xog faahfaahsan loo heli lahaa looguna samayn lahaa cudurkan tallaal tan iyo markii kiisaskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalaha ay dhagaystayaasha raadiyo ergo ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee sida bilaashka lagu soo waco ee laba kun iyo labayo toban iyaga oo doonaya inay helaan jawaabo caafimaad oo la xiriira cudurka covid sagaal iyo toban qaar ka mid a dhegaystayaashaas ayaanu su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan haddaba intii noo suuro gasho ee aan su-aalahooda jawaabo u helno ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya barnaamijka maxamed cali xasan kolera oo ah khabiir caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su-aalihii ay dhegaystayaasha raadiyo erga noo soo duubeen iyo jawaabaha maxamed kalora asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa cali faarax oo jooga tuulo kamid a cadaado waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurka coronavirus ama covid nineteen maxaa asaga iyo waa maxay hergebka iyo asaga farqiga udhexeeya waxaan ognahay qofka markii uu hergeb qaba inuu hindisyo badan iyo ufac badan uu leeyahay marka dhakhtarka waxaan weydiinayaa waa maxay asaga iyo hergebka waxyaabaha lagu kala qoonsan karo waan salaamayaa bahada ereyga asalaamu calaykum cali faarax oo jooga tuulo ka mid ah degmada cadaado su-aashuna soo weydiiyey haddaan isku daya inaan ka jawaabo hargabka iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiskama hawa mareenka waxay ku kala duwan yihiin hargabka wuxuu qaadan karaa saddex maalmood ilahuuriskiisa halka coronaviruska uu ku qaato shan ilaa lix casho ama wax ka badan sidoo kale qofka qaba coronaviruska neefta ayaa ku dhigta sida badan si toosa uma neefsan karo qandho badan daal muruq xanuun madax xanuun iyo hindhiso isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka coronaviruska qaba intuba waxaa lagu arki karaa calaamada calaamadahaas oo aan ahayn neefta oo ku dhigta qofka qaba coronaviruska qofka hargabka qaba wuu qufacaa balse uma darna sida qofka qaba coronaviruska sidaas ayay ku kala duwan yihiin labada cudur
waa magacayga waxaa la yidhaha cabdi cabdullaahi diile iyo jicib waxaan joogaa garowe waxaan ka hadlayaa xaaladda coronavirus wasiirka caafimaadka puntland waxaa la sheegay in saddex toban laga helay annagu dad islaadaana waxaa ma aaminsanin mana malaynayo waxa la baarayaana waa hargab caabuq baa laga helay laleeyahay saa awgeed waxaana ii sheegayaa dadka in la cabsi ama baqdin geliyo maaha maraykan baad maqaltay oo beli hore leeyahay waxay ku dhimanayaan laba kun iyo talyaaniga iyo kun shan boqol iyo maalinta dhimanaya innaga dadkaan dad ilaahay iyo toodii u timin dar allaa weeye oo dhimanaya oo awaajirnay dad islaamanahay wabilaahi uu tawfiiq cabdi cabdulaahi diiriye oo jooga garowe puntland wuxuu noo soo sheegay inuusan aaminsaneyn cudurka coronaviruska walaal adigoo mahadsan coronaviruska waa cudur jira oo si sahlan u faafa loona baahan yahay in bulshada laga wacyigeliyo ilaa xad waa cudur dilaa ah fadlan ka taxadar naftaada midda qoyskaaga iyo midda bulshadaada intuba waayo waa cudur bulshada saameeyey adduunka oo dhan saameeyey oo dad badan uu u dhammeeyey sidaas aageed waxaan kala talin lahaa inaad ka foojignaatid kana taxadartid bulshadan aad ku wacyigelisid waa cudur jira asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyo ergo waa idin salaamayaa salaanka bacdi waxaan rabaa inaan macnaha idinla wadaago ama aan idin weydiiyo cudurka corona virus ama covid nineteen sida hadda loo yaqaano sidiisa faafitaanka ugu horeeya horta muxuu ku faafaa maxseeba seesa laysaga ilaalin karaa mar anu haddaan nahay soomaali dad badan waxaa nagu jira aan aaminsanayn oo macnaha inuu jiro iyo in kaleba aan aaminsanayn in la kala durkana waa diideen marka qaab kee macnaha dadka looga dhaadhicin karaa waa is leedahay oo aan u u kala fogaan karaa cudurka coronaviruska si sahlan ayuu u faafaa haddii nadaafadda la joogteen waayo isku socodka bulshadana weli ay jirto sidoo kale waxaa dadka loogu dhaadhicin karaa in la sameeyo wacyigelin bulsho ha noqoto in la isticmaalo idaacadaha telefishinada iyo masaajidyada si bulshada loogu digo khatarta uu leeyahay covid sagaal iyo tobanka iyo si walba oo bulshada loogu dhaadhicin karo in la sameeyo ayaa mudan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reeriyo orgo maxamed maxamed cabdullaahi baan lahaa waxaad joogaa gobolka saraag puntland waxaan weydiinayaa dhakhtarka qofka hadduu xanuunka isku arko asuusan joogin meel maxaan ku dhahdaa ku dhow meelaha dhakhaatiir joogto ama baadiye ama tuulo sidee maxaan ku dhahdaa yeelayaa maxaan ku dhahdaa maxaa la haboon ku haboon inuu maxaan ku dhahdaa sameeyo dadkiisa sidee isaga ilaalinaya isaga sideena soo saftigareynayaa amaasantiin radio ergo mahadsanid haddii aan isku dayo in aan ka jawaabo su-aashiisa qofka noocaas ahi waxaa laga rabaa inuu meel gaar ah isku karantiilo isku ilaaliyo joogtayadana nadaafadiisa gacmihiisana ka ilaaliyo inay taabtaan sankiisa wejigiisa afkiisa qoyska intiisa kalena ka fogaado oo meel gaar ah u dego haddii cudurkan soo zaa-idana uu raadsado goof caafimaad oo lagu dabiibo cudurka coronaviruska intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka corona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qaybgelayay maxamed cali xasan kolera oo ka tirsan howlwadeennada caafimaadka ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhegaysti haddii ay jirto su-aalaad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka corona fadlan fariintaada noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha kusoo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay ammaano allah
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta